Injineeriyada waa mid ka mid ah waxyaabaha ay ku kala horumarsan yihiin wadamada caalamka, waana suuq weyn oo ay ku tartamaan bulshada caalamka, isla markaana ay ku soo bandhigaan awoodooda heerka xagga injineeriyada. Soomaaliya, tobankii sano ee lasoo dhaafay, waxa ay samaysay horumar xagga injineeriyada ah iyadoo ay sii kordheen shirkadaha ka shaqeeya saaxada suuqa injineeriyada dalka, taasoo keentay inay soo baxaan cilmi baarisyo togan oo ka hadlaya horumarka xagga injineeriyada dalka. Hay'adda Injineeriyada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay Muqdisho waxay ku qabanaysaa Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Injineeriyada Dunida, taasoo caalamka laga xuso sanad kasta afarta bisha Maarso. Injineer Cabdixamiid Yuusuf Maxamed, oo ah madaxa howlaha guud iyo qorsheynta Hay'adda Injineeriyada Soomaaliya, ahna madaxa qabanqaabada dabaaldegga Maalinta Caalamiga ah ee Injineeriyada Aduunka, ayaa ka warbixiyay Injineeriyada Soomaaliya.
Magacaygu waa Injineer Cabdixamiid Yuusuf Maxamed. Waxaan ahay waxaa ka ahay institutionkan Head of Public Works and Planning. Khaasatan waxaan ahay madaxa qabanqaabada World Engineering Day oo dhici doonta maalinta taariikhda ay ku astaysan tahay afarta March sida ay u aqoonsan tahay UNESCO. Sanadkan waxaa organise garaynaya Institution of Engineers Somalia oo loosoo gaabsho IES ama Hay'adda Injineerada Soomaaliyeed. Waa markii ugu horeysay lagu qabanayo World Engineering Day si official ah annagana waxay noo tahay guul weyn ay nooga dhigantaa ma aragtay in institution ahaan aan qabano first time xitaa chance aan u yeelano in aan noqono dadkii qabtay World Engineering Day-ga sida wadamada ma aragtay deriskeena ah ama adduunka dhan ay u xusaan maalintan weyn oo ah World Engineering Day. Xuska maalintan waxaa noo casuuman dhammaan qaybaha kala duwan madaxda dowladda hadday noqon lahaayeen ma aragtay local and international NGOs sidoo kale waxaa noo casuuman universitieska waxaa noo casuuman international engineers iyo dhammaan sectorska khuseeya engineeringka. Taasina waxay ku caddaynaysaa in injineeriyada Soomaaliyeed ay sameynayaan horumar iyo ma aragtay in ay la tartamayaan wadamada horumaray oo dhammaan u dabaaldega World Engineering Day. Waad dareemi kartaa waa ma aragtay in ma lasoo qaban qaabiyo World Engineering Day-ga isnod ma ahan wax iska fudud laakiin nasiib ayaan u yeelanay in aan ma aragtay aan noqono tiimkii organise gareyn lahaa guul weyn ayayna inoo tahay. mudane waa mahadsan tahay maalintaas waxaa laga faa'iidi karaa in ma aragtay ay isku bartaan dhammaan engineering sectorska ay isku bartaan ma aragtay sidoo kalena kambaniyaasha ay soo bandhigtaan waxyaabaha ay hayaan showcaseska ay meesha ay ka sameeyaan sidoo kale waxaa laga faa'iidi doonaa in ay sameeyaan kambaniyaasha iyo injineerada business to business networking waxa lalaha ay sameeyaan waxaa lagu soo bandhigi doonaa xeerarka injineer injineeriyada Soomaaliya meeshay marayso iyo siday ahayd sanado ka hor sidoo kale ma aragtay waxaa lagu soo bandhigi doonaa research research ay sameeyeen dhammaan ma aragtay hay-adda injineerada Soomaaliyeed rasaajada ay sameeyeen sidoo kale waxaa la sameyn doonaa forum ama panel discussions oo looga hadli doono dhammaan engineering sectorska inta laga gaaro sidoo kale waxaa sameyn doonaa in ma aragtay networkingka engineeringka xitaa aan uga faa'iidaysano maalintaas